munaasabadan oo ahayd mid shahaado lagu guddoonsiinayay arday baratay xifdinta qur-aanka kariimka ee markaska rowda ee degmada dhubley ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimaadudiin waalidiin macalimiin arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah culimmadii kasoo qaybgashay munaasabada ayaa u hambaliyeyay ardayda baratay xifdinta qur-aanka kariimka iyagoo ardayda ugu baaqay in ay bartaan culumta kale ee diiniga xafladan qiimaha badan ee qaayaha badan lagu maamuusahayo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala wax la maamuuso shay la maamuuso shay la qadariyo oo la weyneeyo shay loo xafladeeyo shay makaan loo camiro shay la qurxiyo oo la ilaaliyo shay waa ugu mudan weeyaan waa dastuurkeenni waa kitaabkeenni waa shayga haddaynu qabsanno oon gacanta aan ku dhigno gadaashii uu nabigu inoo sheegay inaynan dhumaynin ubax ah gebagabaysay kitaabkii ilaahay waa farxadda ugu qaalisan waa shayga ugu wanaagsan oo la gebagabeeyo shayga ugu qiima iyo qaayabadnaa weeyaan waxaan idin leenahay xambalyo macallimiintu marka weymansan yihiin ayagoo munaasabada kale kelima odhan lahaa anu macallimiinta ka mid ah magaaladeena joogna dhoole degmada dhoole macallimiinta waxaan odhan lahaa walaalayaal ubadka aynu hayno ilaahay aan uga cabsana subxaana wa tacaala waxaan codsan lahaa weliba hadda ardayda qur-aanka dhammay inoo aynu xafladooda joogno arday qur-aan dhamaystay weeyaan inta badan maraakista waxaa in badan haldan ardayda bidaayadoodii hoose ee waxa weeye farbarka waxaan codsan lahaa marka ardayda hadday farbar noqoto iyo hadday quraan dhammayn noqoto hadday xagga xifdiga noqotoba inay walaaleen ardayda si jidiya leh macalimiin hadday noqoto ilaahayna uga cabsana qodobkaa weeyaan ugu dambeyn sheekh cali ismaaciil oo ah maamulaha markaska rawda ee degmada dhobley ayaa dhankiisa ka warbixiyey dadaalkii juhdiga ay ku soo bixiyeen ardaydan ee ardaydaas aad aragtaan waxay khatimeen qur-aanka kariimka insha allahu tacaala waxaa hadda loo xareeyey taxqiiq xifdina loo xareeyey qur-aanka way khatimeen way dhameeyeen waxaa marka loo xareeyey xifdin qur-aanka kariimka waxaan marka rajeynayna insha allahu tacaala markow inaan haddana bixinno shahaadadii yani taxqiiqkeed oo qur-aankakeed taasaan rabnaa inaan insha allahu tacaala markow haddana aan insha allahu tacaala aan soo gudbino